bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo hadahay oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado subax walba marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada dhegeystayaal qodobada aad ku maqli doontaan saaka aan idgu hayno waxaa ka mid noqon doona kenya oo ciidamo aada u fara badan soo dhoobtay xadka ay la wadaagto soomaaliya haddaba xaggay kenya ciidamadaasi keentay maxayse tahay sababta ka dambeysa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad saaka dhegeystayaal ku maqli doontaan hogaanka ahlu sunnana waxa ay shuruud ku xidheen dhismaha galmudug loo dhanyahay iyagoo sheegay in haddii la rabo galmudug midayse in la dhiso marka hore dowladda looga baahan yahay federaalka in ay oofiso ballantii iyo heshiiskii ay la gashay ahlusunna waljamaaca barnaamijka falanqaynta wararka ayaad ku dhegeysan doontaan wararkii ugu dambeeyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug qodobada kale dhegeystayaal barnaamijkaad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona maamulka gobolka banaadir oo kormeeray degmooyin uu saameeyey roobabka dayrta oo maalmihii lasoo dhaafay halkaasi ka daayay waxaa sidoo kale dhegeystayaal barnaamijka inta aanu ku guda jirno aanu idiinsoo gudbin doonaa oo aad ku dhegeysan doontaan haddii allaha awoodda le laga helo heshiiskii madaxweyne farmaajo iyo madasha xisbiyada qaranka oo dulba qarka u saaran inuu burburo barnaamijka ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan qeybaha dambe ee barnaamijkan waxaan idiin soo gudbin doonaa xubintii kalamaan gabagabadana waxaad dhegeysan doontaan dhegeystayaal dabinta iyo soo saarista barnaamijka waa anigoo sharmaarkaha dhanka farsamadana waa saaxiibkay mahad nuuro dhegeystayaal u diyaar garow wanaagsan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado waa hagaag dhegeystayaal mar kale barqo wanaagsan waa shan iyo labaatanka bisha koob iyo tobanaad laba kun toban iyo sagaal aanu ku bilaabane ciidamada wadankaasi waa dowladda waddankaasi kenya ayaa ciidamo badan soo dhoobtay xadka ay wadaagaan soomaaliya dowladda waddankaasi kenya ayaa lagu soo warramayaa in ciidamo aada u fara badan ay soo dhoobtay xadka ay wadaagaan soomaaliya gaar ahaana dhinaca degmada ceel waaqe gobolka gada sida ay sheegayeen dadka deegaanka ciidamada milatariga kenya oo wata gaadiidka gaashaaman ee dagaalka ayaa lagu arkayaa iyagoo dhaqdhaqaaq ciidan ka wada xuduudka dhinaca degmada ceel waaq islamarkaana dadka ay cabsi badan dareemayaan ilaa hadda lama oga sababta ka dambeysa in kenya ay ciidamo hor lesoo dhoobto xadka dhinaca gobolka gado ay la wadaagto soomaaliya hase yeeshee warar soo baxaya ay waxay sheegayaan inay taageerayaan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan kaas oo la sheegay in loo diiday inuu galo magaalooyinka qaar ee gobolka gado madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan oo maalmihii waa maalmahan ku sugnaa degmada mandheer ee gobolka waqooyi bari kenya ayaa dhowaan sheegay in dowladda soomaaliya ay dhibaato ka wado gobolka gado islamarkaana ay adeegsanayso ciidamo etoobiyaana deegaano ka tirsan gobolka gado ayaa waxaa laga dareemayaa loolan adag oo u dhexeeya kenya iyo etoobiya oo kala taageersan dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland hagaag dhegeystayaal markaana ah magaalada dhuusamareeb hogaanka ahlu sunna ayaa lagu soo warramaya inay shuruuda ku xidheen dhismaha galmudug loo dhanyahay maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada dhuusamareeb ee ku sugnaa ganacsato reer galmudug oo ka tegay magaalada muqdisho iyagoona kulamo la lahaa ee looga hadlayay dhismaha galmudug hogaanka sare ee ahlusunna waljamaaca hogaanka ahlusunna ayaa ganacsatada waxay u sheegeen inay ku qanci karaan oo keliya heshiiskii ay horey ula galeen dowladda federaalk soomaaliya in la fuliyo kaas oo ahaa in soddon iyo shan xildhibaan laga siiyo baarlamaanka cusub ee galmudug ahlusunna waljamaaca wararkaya waxay sheegayaan in ganacsatada ay ku guuldaraysteen in ahlusunna qanciyaan iyagoona dib ugu laabtay magaalada muqdisho kuna wargeliyey madaxda dowladda kulamadii ay dhuusamareeb kula soo qaateen hogaanka ahlusunna iyo mowqifka ahlusunna waljamaaca dowladda soomaaliya ee ganacsatada waxay u dhiibtay fariin ahayd in shan iyo toban xildhibaan baarlamaanka galmudug laga siiyo ahlusunna hase yeeshee taas ay diideen hogaanka ahlusunna hogaamiyaha ugu sarreeya ahlusunna waljamaaca macalin maxamuud ayaa la sheegay in ganacsatada uu hordhigay in dowladda fuliso heshiiskii horey lagu siinayay soddon iyo shan xildhibaan ama dowladda howsheeda dhismaha maamulka galmudug ay sii wadato dowladda soomaaliya ayaa xilligan waxay culays kala kulmaysaa dhismaha galmudug midaysan oo loo dhan yahay iyadoo ra-iisul wasaaraha soomaaliyana kayri uu dhowr jeer booqday deegaanada galmudug waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado qaybihiisii hore ayaad ula dhegeysanaysaan heshiiskii madaxweyne farmaajo iyo madasha xisbiyada qaranka ayaa lagu soo warramayaa durbayn oo halis ugu jiro inuu burburo heshiiskii ee labaatanka bishan magaalada muqdisho ku gaareen madaxweynaha soomaaliya farmaajo iyo madaxweyneyaashii hore ee matalayay madasha xisbiyada qaranka ayaa durbo wajahaya caqabado kadib markii madasha ay eedeyn culus u jeedisay madaxweynaha madasha ayaa qoraal ay shalay soo saartay oo ku saabsanaa xaaladda jubbaland gaar ahaana gobolka gado waxay madaxweynaha ku eedeysay inuu durbo ka baxay qaar ka mid ah qodobadii ay kala hadleen madasha xisbiyada qaranka waxay ummadda soomaaliyeed u caddaynaysaa in qodobadii ay kala hadashay madaxweynaha farmaajo kolankii arbacadii ee labaatankii bishii koob iyo tobnaad laba kun toban iyo sagaal lasoo dhaafay ee dhacay ay ka mid ahayd arrinta jubbaland ee gobolka gado dhacdooyinka isdaba yaalla ee gobolka gado ka dhacayana ay u muuqdaan in madaxweynuhu ka gaabinayo mas-uuliyaddii loo igmaday taasoo bilow u ah inuu ka baxayo qodobada madasha ay ka wada hadleen qaar ka mida sida lagu sheegay warkaasi qoraalka ee kasoo baxay madasha xisbiyada qaranka arrinta jubbaland iyo gobolka gado kama mid ahayn shantii qodob ee madasha xisbiyada ay shaaca ka qaadeen ay kula heshiyeen madaxweynaha sidoo kale madasha waxay sheegtay in madaxweynaha arrinta ay kala hadleen oo keliya taasoo macnaheeduusan ahayn in heshiis laga gaaray si kastaba waxaa durbo muuqda in labada dhinac ay kala boodayaan xiisada jubbaland ayaa ka mid a ayaa ah mid ka mid ah arrimaha ugu xasaasisan ee dalka taagan waxaana arrinta sababtay isku daygii dowladda ku hor istaagtay ka qaybgalka madaxda hore caleemasaarka axmed madoobe dowladda soomaaliya ayaa ciidamada etoobiya u adeegsanaysa inay inta badan uga soo u soo gacangeliyaan gobolka gado taas oo ka caraysiinaysa jubbaland iyo xisbiyada mucaaradka mana muuqato inay joojin doonaan qorshahooda ah in gobolka gado ay ka goyso jubbaland haddii tani ay sii socoto waxay hormuud u noqon doontaa in heshiiskii madaxweynaha iyo madasha lagu kala boodo xiisad cusubna ay mar kale ka dhex dillaacdo labada dhinac waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falanqeynta wararka raadiyaha cadaado oo siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad nooga dhegeysanaysaan maamulka gobolka banaadir ayaa booqday degmooyin uu ka da-ay roobka dayrta islamarkaana saameyn uu ku yeeshay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax iyo xogayaha maamulka gobolka banaadir cumar cabdirasaaq xuseen ayaa waxa ay si wada jira xalay u kormeereen qaar ka mida degmooyin gobolka banaadir kormeerkaas ayaa ujeedkiisa waxa uu ahaa xaaladda guud ee ka jirta degmooyinkaas iyo roobabkii saacadihii lasoo dhaafay ka daayay magaalada muqdisho degmooyinka ugu horeeya waxaa ka mid ahaa waa degmooyinka uu kormeerka lagu tegay waxaa ka mid ahaa hodan howlwadaag wadajir xamar tajab iyo dharkaley gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax ayaa ka warbixiyey kormeerka kadib mar uu la hadlayey waxa uu sheegay ama uu yidhi waxaan samaynay kormeer aan ugu koorgelayno xaaladda iyo saameynta ay yeesheen roobabkii saacadihii ugu dambeeyey ka da-ayay magaalada waxaana gurmud u fidinaynaa dadka uu roobku saameeyey ayuu yidhi roobabkii saacdihii lasoo dhaafay ka daayay magaalada muqdisho ayaa waxa uu biyo dhigay wadooyinka qaar ee muqdisho kuwaas oo biyuhu ay xireen wahagdhegeystayaal markaana isla muqdisho ayaan weli ku guda jirnay duqa cusub waa duqa magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka culammada iyo sidoo kale sida ka maamul ahaan maamulka gobolka banaadir ay u arkaan duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed finish ayaa ka qayb galay munaasabad soo dhoweyn oo loo sameynayo xubnaha isxilqaamayaasha jaaliyadda soomaalida dalka kenya ee hogaaminaya sheekh maxamed cabdi umal kuwaas oo soo gaarsiiyay dalka deeqa ay ka qayb qaadanayeen ganacsatada iyo jaaliyadda soomaaliyeed dalkaasi gurmadka fatahaadda gudoomiye cuune finish ayaa ku bogaadiyey xubnaha wafdigan gaar ahaana sheekh maxamed cabdi umal doorka hogaamineed uu ka qaatay sidii jaaliyadda iyo ganacsatada soomaaliyeed dalka kenya ay gacan muuqata uga geysan lahaayeen howlaha gurmadka munaasabadan oo ay kasoo qeybgaleen xubno ka tirsan golaha wasiirada qaar ka mid a hogaanka culammada soomaaliyeed ayaa gudoomiyaha waxa ugu baaqay culammada inay si dardargeliyaan doorkooda muuqda iyo wacyigelinta bulshada ilaalinta midnimada wuxuuna ugu baaqay culammada sharafta badan inay horseed u noqdaan xaqiijinta bulsho midaysan oo jihaysan ama u jihaysan dhanka horumarka iyo wax wadaqabsiga waxauna sheegay in loo baahan yahay in culammadu ay ka u midoobaan horumarinta dalka islamarkaana ay meesha ka saaraan khilaafka iyo midmadowga dhexdooda ka jira duqa muqdisho ayaa la wadaagay culammada soomaaliyeed sida maamulka caasimadda ay uga go-an tahay inay garaabsadaan oo kaalin hormuudnimo ay ka siiyaan barnaamijyada wacyigelinta dariseynta iyo dib heshiisiinta sida uu sheegay waxaana uu sheegay gudoomiyaha gobolka banaadir aana duqa magaalada muqdisho cumar finish in ka maamul ahaan ay boos weyn uga bannaan yahay gobolka banaadir culammada oo ay diyaar u yihiin culammada inay siiyaan kaalin muhiima waa hagaag barnaamijka falanqeynta wararka ayaad dhegeystayaal dhegeysanaysaan barqa wanaagsan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta isniina waxa oo taariikhdu ku beeganta shan iyo labaatanka bisha koob iyo tobanaad laba kun toban iyo sagaal waxay kulan ku yeelan doonaan xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ajendaha kulanka xildhibaanada golaha ayaa waxa uu yahay akhrinta labaad ee ku noqoshada miisaaniyadda laba kun toban iyo sagaal xildhibaanada ayaa xalay waxaa lagu wargeliyay inuu jiro kulan islamarkaana looga doonayo inay kasoo qeybgalaan si loo dardargeliyo howlaha horyaala baarlamaanka soomaaliya qabanqaabada uu ku furmayo kulanka ayaa haatan ka socota xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho waxaana halkaasi kusii qulqulaya xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya xildhibaanada ayaa maalmihii waa maalintii sabtida ahayd ee lasoo dhaafay kulankii ay yeesheen waxay akhrinta koowaad ay marsiiyeen xisaab xirka miisaaniyadda dowladda ee sanadka sanadkii laba kun toban iyo siddeed oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda soomaaliya
waan heli karayna inagaysu hayne waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena waa hagaag dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaan isla soo gaarnay alaaba xiliyadan oo kale waxaan idiin soo gudbinaa xubinta kalamaan saaxiibada kalamaan aan idiin kala dhex baxo
dowladdeennii somalilan dimuquraadiyaddii ay ku soo caramaashay cirkaasay muuse handaraab iyo xertiisii ay u tuureenba madaa warbahaya ma dayac gacmeeday raaceen qowdhanoo waxaa la yidhi shimbirka cirka u duula irsaaqadiisu waa dhulka hor allaa u naxariista maxamuud tukaale wuxuu yidhi risaqi abba kuu diiday kaa durugsana ninuu duunyo siinaya deequ u dhowaa taa waxaa daliilu ah haadka samada duuliya diinkuba u siman calaf war xasan ganayne wuxuu yidhi cirka sare shimbiru lalay cabbaar waa ka dabaadood soo dhigayay cagaaho mahuraayo ciide war abwaanqaaqaaba wuxuu yidhi lama huba hal fooftaa inay caawa soo hoyane lama huba habeen haad lalaageed inuu heliye warwalla weynay anugu adeer waxaa shubaysaa garan maayee golihii guurtida ee somalilan saddex sano ayay ku darsadeen iminka golihii wakiiladana laba sano ugu dareen golaha wakiilada markii la doortay ilmihii dhashay waa qaangaadh maanta war wakhtigaan mar kasta ay kordhinaysa guurtida somalilan waxaan ka baqayaa aqalka sare ee soomaaliya inta ku daysado inuu xukuumadda iyo golaha shacabkaba wakhtiga u kordhiyo aan nagu maqashiinniyo intaan daqar ahayn waa laysku daardaa la yidhi aryaadhaha guddoomiyaha guurtida somalilan saleebaan saas ninkii la dhihi jira haddase saleebaan nuur loo bixiyey isagu wixiisa heeska kororsado laakiin aqalka sare waxaa guddoomiye ka ah cabdi xaashi cabdulaahi oo sharci ku yuurur ah xabadna kordhi maayo war adeer annaga taayadu waa kacaanka iyo toosinta labaatan iyo kow sano ka dhega maayan miyaad ka wadaa isku filaasha ma gaareen haddii dhegta ruux la jaro dalool kuwa u joogaya miyay ilaabeen ka joog waarooy ka joog ka joog waarooy ka joog waxbaa jira ee ka joog ha jibin sharcige ka joog ma dhaxdido war maxay odhan weydeen somaalilanay ka joog ka joog qoladan aan jaarka nahay ka joog ka joog war gabar xildhibaanadoo somalilan ka soo jeeda iyo xildhibaano kala muran dhex maray waxay tidhi aniga deegaan doorashadaydu waa muqdisho dadkiinnan gobollada ka yimi oo indhaha faraha naga gelinaya wax naga weydiiya caasumadaan nagu soo ordinaya walle xildhibaanadaasi laba xilniyood bay ahayd haa gabarti runtiya way soo hantay waraarta abalangnage warwar mahaysin xildhibaan seeni maxamed caamir waxay tidhi golaha shacabka waa la sixri sababtoo ah sidaan ma haysan ahaan jirin dadka soomaaliyeed faataxada u soo maraan warnimayo war ma haysaan dad qabaar ma ogaa tihiin muxaadaradiisii umal garoonka ku qaban rabay waatii la joojiyey sheekh soomowna wuxuu yidhi haddii la joojiyo annaguna banaanbaxa waa joojinaynaa wasiirka arrimaha diinta iyo awqaaftan wuxuu yidhi sheekh umal muxaadaradii wuu ka tanaasulay markuu isqabqabsi yimid aryaada hore waxaa loo yidhi qabri iyo nin loo wada lama kala qarsho war waxaad ogtihiin lama arkee nabad iyo nolol waa loo tanaasulaaye ma tanaasusho muxaadaradiina kama tanaasulini taa tikadiyaa la bedelay waxaana lagu qabanayaa muxaadaradii hool weyn oo shan kunoo qof qaada oo ka ammaan badan garoonkii tiifiga qarankana layfay uga baxaysaa si kumayaal kale iyo malaayiin kale u daawadaan waa gardha youtubeka looga dherga youtubeka lagu kaala kacsaa araaneel abdulow heesa saasmee oo dhegansoy ishii bugtaay ku bikacso ee ishii bugtaay ku bikacso war sheekh soome wuxuu yidhi xertu mawracyadoodii ha ku laabteen ardayduna dugsiyadoodii ha ku laabteen iyo weliba macallimiintuba aroona shiikh samo soonkii waa laga furaan u filaa arafaciid waay abo ismaanals arkaamasdhay warwar ma haysiini wadaadda soomaali la yidhaah xaqa allaha tuso yaa ma ka duugan yahay war waa ka duugan yahayna dhegayso waxaa la yidhi gobolka nugaal qoys xoolo dhaqataa oo ku nool arrin mucjisaha ku dhacday waxaan loo jeedin ayaa arigii biraynaya aabbihii qoyskaasoo maanta warbaahinta la hadlana wuxuu yidhi saddexdii maalinoo la soo dhaafay halhalaa loo biraynaya ariga hadda maanta waxaa bilaabatuu yidhi labalabo iyo saddex saddex in loo bireeyo haddana waxaan kor taaganahu yidhi ri rafanayso hadda la bireeyey weliba rida mididii reerkeennaa lagu bireeyo ku ag mudan artaas waa laguu yaqaanaa hoojinni kaa adeegaa la yidhaa war walaaw maylare mucjisooyin rabbaani e wala ere baynoogu dhatiya mayba ka dhiyey goosa guriga dhaxadiis biyahan ka fatahan buy buy buy buy buy buy buy buy buy leeyin madeeyow taas waa laguu yaqaano ishi baydhabo beledweyne ka masayrta waaye war qoyskaa ariga laga birbiraynayo iyo kuwa gurigooda biyaha soo tufayaaba wax gaara ma galabsana waa mucjiso rabbaaniye in lagu cibro qaataa la rabaa waraabbii qoyska wuxuu yidhi maanta khuraasaanaan ku jirnaa in qoyska ilaahay balaayada ka dulqaadan u rajaynaya nabee ciddaas yaabaa heesta miniijinnina erigi ka qalahaayo wadaadada qur-aanka saarahaayana hadda ka qalahaayaan nabee eri uma noola waxaana maqli jira xoolaheenna xoolaheenna barna gowrac lagu xago dugaaguna bar xubsado on xaasha laga qorin nabee walaxaa jooga xoolahaanya xoolahaanya war waxba ma ogdiine ishi baydhaba nin baa qabsadayoo biyaheeda dadka ka iibiya lafta gareen taas raalli mow ka yahay war ili baydhow biyoosha oo gad lafta gareen ka hora jirti laakiin owswalka beddeloo hayti war ninka isha baydhabo biyaheeda gadanaayo ma shariifuu ka dhaxlay saas ugu dhaxlaa dhaxal nin dhiiba kara maaha ummadda dhammaay ka dhaxaysaa isha baydhabe idinku hal ilaad sheegaysiine aniga lamadi indhoodaaba lay fiiqa oo adeer ma biyihii idin qaaday ayaa imika dadka ka iibinaysaan bardii ku yiilisha baydhabo intuu guniya baar baaxay caleemuu ballaadhin baxar saaf laamuudiyey war aanar war mooshiidii bardigaad ka heeso hayd aman dheera la dumiye buuntudna hoostiya gashin qubki kiidan buu baydhabo jannaay inay baydhabo jahawareer noqoto ma ahan war madaxweynihii jubbaland axmed midoobe jan iyo berigii la doortay maantuu kismaayo ka baxay uu nairobi tegey waxaana la sheegay inuu leeyahay kenya abkaamigan iga soo gaara waa la igalay isoo gaadhay isoo gaadhay allah kuu gargaare anna ii garaabe ma uu leeyahay araada war ma haysineena dhegaysta daadadkii beledweyne ku fatahay jabuutin waa ka fataheena la yidhi yaa daadadku beledweyne waa ogeyne jabuuti xay ka jirsheen hiil walaal miyay maqleen abdulow hiil fatahaada leere war hiil walaal jabuuti aa noo soo dirtaye hoo walaal inaan u dirna sowmaa arjabuuti roobaa waxaa la yidhi siddeed qofoodaas ku dili togogoobaa weynahana ku fatahaa la yidhi wardaadka jabuuti ka dhacay hargeysaaban imika uga baqanayaaba waryaakhdixda yaree xumbuli baa la yidhahdaa jibuuti bay yar dhex martaa iminka madgaran roobkana waxay ka keentaa haijadahay ka keentaa iyo buraha she iminkan waan yar weeciinnahay waxaan ku yar daraynaa badda maaha aryaa ilaa aad ka tagta war heedhaha war ma haysaane ayaa taashuutay liibaan cali yalow galmudug ayay waxay ku xukumeen shabaab badan maantana kuwii ugu dambeeyey laba ninoo shabaab ahay gudaceel ku xukumeen hadda maanta halkaasay ka shidan tahay yaa shuuta ninkii jaakadha qaraxaa watay ee guriceel lagu qabtay ow xabsi daa'in ku xukumaye suuratu maa'ida inta uga tegay dilayhe waa la dilaahe maahe maahe maahe kada sidaad mooday haajadu maahe kada warwar ma haysaana shalay ninkii qaraxa baabuurka ku xidhay oo ay shacabku qabteen hay-adda nabad sugiddaa soo bandhigtay weliba isagoo qiranayoo leh anigaa ku xidhay welibana waa lay hagayey asagii qarax kale ma lagu xihay xaa qarax loogu xidhaa xabadaa lagu qarxaahe maxaa loo qaraxa shuutaan loo geyhaa war madaxweyne den imaaraadku waaday wuxuuna leeyahay imaaradow mashruucaadna sideen meel kale loogu beddela raallina ahaada war waxaa la yidhi deni markuu imaaraha ka soo laabto iyo markuu u sii socdo mid ay tahay maaqaane axmed madoobay nairobi ku kulmayaan mas-uul dowladda soomaaliya ka mid ihina waa la kulmayaabaa la yidhi kadibna muqdishoy wada imaanayaanaa la yidhi hadda run ku suga waa xanta siyaasaddee war ninkaad qaranaysid nabadoonkii nabaddii nolol miyaa fahadeelsin miya war nabadoonka nabadee nolosha wasiirka amniga islow ma ahayn warkaasu waa imaamka nabad iyo nolol warniyo iimaanka horta maxaa idinka qaaday waryaada aniga facebookayga waa la jabsaday saddex saacadood hawada uu ka maqan yahay ogaada haddaba facebookha noo dambeeya ilka ayaa kaa jabiya horta wartaasbumayga doran bidaarta in weeli war waxaa la yidhi ummad kalena faysaanna hoongeesnaba u socane kudka guurnay laakiin qanjaa geedi loo yahaye goobaabin baas baan galniyo garangar shaydaane gurda raacna madaxdeenna sare kama gaboobaane arrin loo gorfeeyey waqood gebangebeeyaane gambaleel sidooday rag kale dan u garaacdaane ilaahu ka soo gaar shacbigan gowsa bahallayda war waa maxay waxajada gowsabahalle gowsaabeele aryadahan goolka galmudug waa maran yahe warkiisii aana loo qabanin waryaa marubtaa diide
arooshibdega dhahannin waalanay murti ku jirtaa
war cambaanayn lama rabo
nagatago jinnada ku raaxayste
saaxiibada kalamaan oo ay mahadsan yihiin dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado iyaga ayaa u dambeeyey barnaamijka waxaa soo saaray idinla socodsiinaya anigoo asharmarkaa dhanka farsamada waxaa iga saaciday saaxiibkay mahadnureynta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo iyo babaygii jamaame banuura iyo maxamed mooge
Thank you.